welcome to the Somali edition of Resettled Radio. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada idaacadda planet f m waa barnaamijka afka soomaaliga ku bixi doona oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda planet f m sabtida ugu horeysa bil kasta barnaamijkana waxaan idiin soo bandhigi doonaa arrimo badan oo khuseeya bulshada waxaana aanu la soo fududeeyey oo qabanqaabadiisa barnaamijkan inaan hawadeed kasoo tabino oo aanu mahad celinayna hay-adda lehdo a r c c waxaana idinsoo diyaariya idinsoo bandhigaya ururka somali q association waadna mahadsantihiin
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegaystayaashaanada qiimihii qayaha badan oo kusoo dhowaada idaacaddeenna maanta waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeennii dhaqanka oo anigoo ibraahima idinla socodsiin doona waxaa ku xigi doona ambar yuusuf oo ka hadli doono arrimaha dhallinyarada waxaa ku xigi doona ismaaciil oo maanta ka hadli doona idaacad waxala idaacad la yidhaahdo ama miidiya waxay ku saabsan tahay kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhaqanka ooaan ku bilaabi doona maanta waa mahadsantiin haddaba sidaynu hore u sheegnay maanta kelmadeenna waxaan kaga hadlaynaa dhaqankeena islaamka si gaara mawduuca aan u taaban doonana wuxuu noqon doonaa xusida ilaahay dhegaystayaal allah tabaaraka watacaala qur-aankiisu wuxuu ku yidhi ixusa oon idin xusi doonaa oo igu shukriya ee ha igu kufrinina farin weyn oo aad iyo aad qiimo u leh fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun fariintaasi waxaa weeye hadba wixii aad geysataad leedahay haddaa wanaag i xustid oo aad i qiimaysid maadaamu allihii ku abuuray aan ahay anna waan ku xusi waan ku sharfi oo ku maamuusi abaal baad yeelan adduuniya aakhira wanaag ayaad ku waari wuxuu allah raaciyey fariintaas fariinta ah ka mahad celi nicmooyinkaana waan ku siiyey oo igu shukri ha igu kufrin haddaad igu shukrido waan kuu kordhin wax allaale waxaan ku siiyey caafimaad ha noqoto dhaqaale ha noqoto ubad ha noqoto wax allaale wixii lagu siiyey ayaa lagu kordhin laakiin allah wuxuu yidhi ha igu kufrin kufridda waxay noqon kartaa inaad ilaahay aad ku inkirtay abuurkaagii uu ka abuuray aadamaha uu kaa dhigay muslim weliba uu kaa dhigay dhaqan iyo hagaag uu ku siiyey kitaab aad isku maamusho dastuur aad raacdo uu ku siiyey ilaahay haddaba wuxuu yidhi kuwa xuska joogteeya ee wanaaggaas sameeya wadaakiriina allaha kathiiran oo in badan ilaahay xusa ilaahay wuxuu diyaariyey dembidhaaf iyo janno weyn oo ah wadaakiriina allaha kathiiran wadaakiraat acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ragga ilaahay xusa in badan iyo gabdhaha ilaahay xusa in badan allah wuxuu u diyaariyey dembidhaaf iyo ajir weyn ajirka weyn culimmadu waxay ku sheegeen aljanna inay janno tahay allah tabaaraka wa tacaala qur-aankiisu wuxuu sidoo kale ku yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah naftaada ku sabursii xusidda ilaahay oo weliba ku sabursii inaad la xusto allah kuwa ilaahay baryaya subax iyo galabba ujeeddada ay u xuseeyaanna waxaa weeye karaamaynta ilaahay iyo weynaynta ilaahay yuriiduuna wajhah raalli ahaanshaha ilaahay ayay raadinayaan ibtiqaa'a mardaati illaah haddaba arrinka aayaddan lagu bilaabay waxaa weeye wasbir nafsak naftaada ku sabursii oo ku xanib oo ku adke waxaad halkaa ka garan kartaa inay naftu diiddo xusidda alle marka in lagu qasbo oo lagu celceliyo oo la baro oo la qayibsiiyo si ay oola qabsato ayaa loo baahan yahay weliba si gaara waxaa la yidhi kuwa allah xusayo la joogitaankooda naftaada ku qasab soo maa kuwa allaha xusa ahlulcilmiga ah masaajidada camira wanaagga sameeya khayrka dadka bara qur-aanka dadka bara yacni wanaagga dadka ugu yeera kuwaas hee nafta ku sabarsay imise ayaa ahlu cilmigu noo yeeraan oo dhahan duruusa ka soo qaybgala war muxaadiraadka imaada war kutubta kaale ee akhrista war wanaagga kaale ee sameeya imise ayay dhahaan balse aanan dhegaysan dhagna u raaricinin dhabadana aan iska qabanno sidaa daraaddeed allah wuxuu ku oranayaa ku sabarsii naftaada la joogidda aad la joogayso maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajah waaya marka waa fariin culus aadna u baahan tahay inaad si fiican u fahantid dhegtana u raaricisid allah aayad kaloo qur-aan wuxuu ku yidhi wasabbix bixamdi rabbik bilcashiyi waalibkaar rabbigaa xus ammaan oo maamuus tasbiix oo nasah xumaha ka ilaali wanaagga uu qir ilaana wanaag buu mudan yahay maadaama uu yahay rabbu samaawaati waalard weliba samo keliya ay dhulku muusan abuurin adigana uu ka abuuray wanaag buu kaa mudan yahaye adiga u tasbiixso tasbiixda adigoo ku laraya bixamdi rabbika u mahadin rabbiga u mahadinaysid oo xiliyadeed baad ilaahay xusaysaa bilcashiyi walibkaar galab iyo subaxba har iyo habeenba saacad walba iyo wakhti walba iyo meel walba dadka qaar waxay u qaataan waad og tihiin oo xilliyada masquulaha lagu jiroo kale ilaahay lama xuso laakiin waxaa jira inay saxaabadu ilaahay dembidhaaf weydiisan jireen iyagoo masquulaha ku jira laakiin qaab aadaablo oonisan hadalka kor ugu dhawaaqaynin bay u samayn jireen waa xiliyo fiican oo aad intaad masquul gashay wix allaale wixii ku dhibayay ilaahay ku soo dhaafinayo inaad u mahad celisid ayay ku mudan tahay waxaan xasuustaa yarbaa wuxuu igu yidhi ninbaa neeftu dhibta saxaradu dhibta neeftuna dhibta waa laysku caburiyey dhib badan buu maray adigu isweydii wasaqda masqusha la aadid haddaysan kaa imaanin oo lagugu adkeeyo oo xubnihii fulin lahaa wax awdaan bal ka waran dhibkaad la kulmi karto sidaa daraaddeed inaad ilaahay u mahad celisid way mudan tahay in uu ku ogolaaday aadna heshay fursaddii aad maaragtay wasaqdaas ku gudan lahayd marka allah xus xilli walba iyo goob walba iyo qaabka ay u mudan tahayna u xus nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi muusa alashcariy uu warinayay wuxuu ku yidhi mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi waalmayit abi muusa alashcariy nebigu wuxuu ka wariyey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan rabbigii xusaya iyo kan rabbigiisa aan xusaynin tusaalahoodu waxaa weeye sida qof nool iyo qof dhintay mabaa ma isku mid baa geedka qoyan ee qallalan iyo geedka qallalay oo macnaha dhintay waa maya haddaba qofka dhintay wuu dhintay sidaa daraaddeed xus kuma waajibin waxna hadduu xusi lahaa maba xusi karo laakiin aduu markaad nooshahay waxaa mudan inaad maaragtay rabbigaa xustid si aad u noolaato maxaa loogu tusaaleeyey qof dhintay oo kale inuu lamid yahay kan aan ilaahay xusaynin waxaa weeye ma qoyanaa qalbigiisuna ma deganaa sidaa daraaddeed ayaa tusaalahaas wanaagsan nebigu calayhi salaatu wasalaam noogu sameeyey walaal ama dhegayste qofka mu'minka ah dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ayuu badiyaa nooc walba oo dikriga ilaahay ka midaana wuu fuliyaa dikriga ama xuska ilaahay labaa loo qaybiyaa waxaa la dhahaa dikru lmuqayid iyo dikru lmutlaq xus mar walba iska furan oo aan wakhti lahayn xilina lahayn iyo xus wakhti leh oo muqayad ah oo maaragtay xilli leh mar allaale marka uu xusku wakhtiyo gaara la sameeyo ama axwaal gaara loo sameeyo sida adkaaru sabaax walmasaa oo kale ama xuska subaxii iyo xuska galabtii soo arooray oo nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam lagagana dayanayo ama xuska salaad walba gadaasheed ama xuska matalan tusaale ahaan markaad aad masaajid gelaysid ama ka baxaysid la akhriyo kuwaas waa kuwa xadidan xuska macnaha la akhrinayo markaa masaajid gelaysid waxaa didan yahay waa in wuxuu ku egyahay markaaad gelitaankaagi ama markaad ka baxaysay baad akhrisay wuxuu ku egyahay ka bixitaankaagi sidaa daraaddeed dikrigu marka uu wakhti leeyahay jaan go-an yahay waa inaad la timaadid imaa mid baa jira aan wakhti lahayn xillina lahayn sida inaad subxaan allahi tiraahdid ama la tirahdid laa ilaaha illa allah ama aad tirahda astakfirullah wakhti ma laha sidaa daraaddeed midka aan wakhtiga lahayn waxaa loo yidha waxaa lagu magacaaba addikrul mutlaq macnaha waa xus furan weeye waaya haddaba raawiga xadiiskii hore wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu qays al ashcariy soo ma aha waa ninkii uu nebigu u daceeyey sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi allahuma akfir licabdillaahi bni qays danbah wa adkhilhu yowma alqiyaamati madkhalan kariima soo ma aha ilaahu dembi dhaaf uu yidhi cabdullaahi ibnu qays dembigiisa ilaahu dhaaf nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiguna ducooyinkiisa waa la aqbali jiray maqbuul buu ahaa ducooyinkiisa sala alla alay salam wuxuuna yidhi ilaahayow maalinta qiyaamaha waxaad gelaysaa meel wanaagsan yaa waa ninkii qur-aanka codkiisu wanaagsanaa wuxuu ahaa mid soom badan qiyaamuleylna badan wuxuu ahaa nin cilmi badan saxaabigaas ayaa xadiiskaasi noo soo gudbinaya allaha ka raali noqdo walaalayaal ama dhegaystayaal xuska ilaahay la xusaa imaamkii weynaa ibnulqayim raximah ullahu wuxuu kitaab la yidhaahda alwaabil sayib ama alwaabil sayb wuxuu ku sheegay in ka badan toddobaatan faa'iidood inuu leeyahay xuska ilaahay qaybaha uu xusay ee uu ku sheegay kitaabkiisa waxaa ka mid ah kow yurdi araxmaan casa wajal ilaahay baa raalli ku noqda qofka allaha xusa allah baa raalli ka noqda yutridu shaydaan shaydaanka la eryaah oo meesha allaale meesha allah lagu xuso shaydaanku uu ka cararaa faa'iidooyinka shakhsi ahaan uu ku leeyahay xusidda ilaahay waxaa ka mid a yasiiru lham hamka hamiga kaa guura iyo walwalkay murugada walhammi yacni isna waa isla meeshii murugo ama hami oo xaggee ka guurayaa can ilqalbi qalbiga wa yujallibu lahu alfarax maxaa marka hamiga hadduu kaa guuray ku imaanaya farax ayaa ku gelaya iyo wasuruur iyo raynrayn waxaa lagu weyneynayaa yujallibu risq risqigaa lagu barakaynaya lagu weyneynaya lagu waasicinayaa yuurisu maxabat allahi tacaala jacaylka ilaahay baadna dhexlaysaa calaamadahaasaa ka mid ah ama faa'iidooyinkaas baa ka mid ah inaad ka helaysid xuska ilaahay walaalayaal xuska oo aan la joogteeyaa faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuu ku dadaali jiray sunnooyinkiisana inta badan waxay tilmaamayaan xuska allah in in badan la xuso laakiin sida qur-aanku uu inoo sheegay oo inagu baraarujiyey ee aanu ku bilownay oo ilaahay uu ku yidhi waddaakiriina allaha kathiiran waddaakiraat kuwa ragga ahoo allah xuso iyo gabdhaha allah xusa dembidhaaf baa ilaahay u diyaariyey sooma oran soon lamana oran ajir weyn bayna leeyihin ajirka weyn ee la sheegayna waa janna somaynan oran haddaba ku dadaal waaya saxaabi baa waxaa laga wariyey oo saxaabigaas waa cabdullahi bni cumare wuxuu yidhi nabiga ayaan nabigan waxaan u tirin jirnay sala allahu aleyh wasalam inuu boqol jeer uu oran jiray rabbi ikfirli yacni boqol jeer buu oran jiray nabiga sal ly salam ilaahuy dembi dhaaf waa isagoo dembigiisa horeeyo dembigiisa dambaba la dhaafay nabigu sala alla alay salam subaxa markuu tukado salaada subax markuu tukado fadhiga uu ku tukaday kamuusan kici jirin ilaa cadeedu ka soo baxdo soo maadan fahmin ilaa cadeedu ka soo baxdo fadhiga uu fadhiyey kamausan kici jirin sala allahu aley wasalam marka adiguna waa tusaalahaas wanaagsan ayaa waxaa lagaa rabaa inaad la timaadid oo lagaa helo waa haddii nebiga aad raacayso kuna dayanayso sala alla alay wasalam nebigu saxaabadiisu wuu bari jiray maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu ku yidhi waxaan idin barayaa saxaabiba wuxuu ku yidhi waxaan ku barayaa kelmad waxaa tidhaahdaa buu yidhi laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kathiira subxaana allahi rabbi alcaalamiin laa xawla walaa quwata illa billahi alcaziiz alxaliim ereygaa dheh buu ku yidhi waa ereyo qiimo badan leh waxaa xadiis ka soo saarayo imaamu muslim halka ayaan kasii wadi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala xiliyadeena kale aan kulmi doono haddii allah uu idmo halkaasaan kusoo koobayaa kelmadeenii maanta xusida ilaahay aad iyo aad ayaad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay ibraahim cali oo noo soo gudbinaya barnaamijkii dhaqanka waa cambar bedel yuusuf ama xasan bedel yuusuf saa u taqaanin oo idiin soo gudbin doona barnaamijkii dhalinyarada oon filaya maanta inuu yahay maalintii ugu dambeysay ee barogaraamkeena haddii aynu wax kala soo kordhin dhegeystayaal waxaan maaragtay barogaraamkeenii hore aan maaragtay kusoo gudbinaynay dhalinyarada waxyaabo badan oo ku saabsan waayo aragnimo tusaale iyo hagatusid iyo waxtusid dhammaantoodba ah iyo waxqabadkii dhalinyaradii soomaaliyeed aan kasoo gudubnay waxaana maanta aan u gudagalaynaa barnaamijkeenii ugu dambeeya dhalinyarada haddaysan wax kale soo kordhin mustaqbalka waxaana rajaynaynaa maaragtay haddii intaas aan kala maqannahay inaan maaragtay kororsano waxyaabo badan oo ku saabsan dhalinyarada dhegeystayaal maanta oo ah maalintii sabtida bisha ko march maalintii sabtida ugu horreysay maaj bisha maaj marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay brogaraamkeena aad la socotaan si hufan ama wanaagsan anagoo soo gabagabayna barnaamijkeeni hore oo ku saabsanaa ninkii dhalinta yaraa xalane oo waxyaabo badan u qabtay deegaankiisa qoryooley oo maamaadeena ugu dambeysay oo ahayd hooyada habaden aabahana calool yow marka dhegeystayaal waxaan maaragtay maanta aan jecelnahay inaan maaragtay kasoo sheekeyno waxyaabihii ku dhacay dhalinyarada soomaaliyeed meel bay ay joogto amase khaasatan kun sagaal boqol sagaashii koodii wixii ka dambeeyey soomaaliya burburkiisa dowladda dhexe ee federaalka amase dowladda dhexe ee ummadda soomaaliyeed ay lahayd taas oo geysisay in dhalinyarada soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala kulmaan dagaaladaasi sokeeye ee ka dhacay dalkii soomaaliya oo isku dagaalaya reereer ama maaragtay waxyaaba maaragtay goboleysi taas oo saamaxday in dhalinyaro badan ay ku leedmaan ama ku dhammaadaan ay ku dhintaan kuwaas oo maaragtay sababsaday maaragtay dagaalo sokeeye oo reereer ku dhisan taas oo maaragtay soomaalidii dhammaanteed dhalinyarada ahayd ay ku kala afariirtay qaar baa badii galay qaar baa qaxay oo u gudbay xuduudaha dalalka dariska ah qaar baa maaragtay maraakiib iyo dooman maaragtay raacay aanan maaragtay saxbadeeda amase wanaagsaneyn maaragtay ku socoshada hawada waqtiga jirta amase maaragtay badda oo gacsaneed taas oo saameysay dhalinyaro badan in ay maaragtay u qaxaan dalal dariska ama dibad maraakiib iyo dooman qaataan yemen libiya yurub america meelo badan u kala cararay dhalinyarada ka hor intaysan qaxa bilaabin waxay maaragtay dhibaatooyin kala kulmeen dagaaladii sokeeye taas oo ay geysiisay in dhalinyaro badan ku leedmaan oo ku dhintaan qaarkoodna ay dhaawacyo kasoo gaaraan oo ay ku waayaan xubnaha jirkooda qaar ka mid ah waxaa taas saameyn weyn ay ku yeelatay dhalinyaradii soomaaliyeed ee la rabay in ay ummadda hagatusaan ama wax u qabtaan oo noqday kuwa loo adeegsado dabka lagu sii hurayo ama dhibaatooyin lagu geysto maaragtay dad kale oo oon waxba galabsan intaa kadib waxay saameysay qexya iyo cararkii in ay ku dhintaan iyana kuwanaan kun oo dhalinyaro ah badaha adduunka u dhexaysa yemen yemen libiya iyo iyo yurub waxaana lagu qiyaasaa ummadda soomaaliyeed meeshaas dhalinyarada ah ku dhammaatay dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo kumanaan kor u dhaafaya waxaa kaloon maaragtay dhalinyaradii qaarkood ee u saamaxday in ay kusii noolaadaan soomaaliya ay maaragtay u laabkaceen inay waxbartaan waxaa laga furay dalka gudihiisa jaamacado iskoollo waxbarasho oo bareefadyo ah taas oo saamacda in dhalinyarada wax bartaan aqoontooda kobacdo ay yadadiilo geliso nolosha waxaa soo maaragtay sidoo kale soo laabtay dhalinyaro badan oo wax kusoo baratay qurbaha ama dibadaha sida maraykanka australia yurub marka waxay kusoo laabteen wadankoodii iyagoo camiray magaaladii ama dalalkii goboladii ay deganaayeen taas oo geesisay inay ka furaan jaamacado iskoollo iyo meelo goobo caafimaad iyo warshado yaryar taas oo saamaxday in wadankii uu maaragtay rajeeyo inuu dib ugu soo laabto wanaagiisii sidoo kale waxaa taasi soo maray sagaal madaxweyne koonfurta soomaaliya amase soomaalida dhexe taas oo geeshiisay in sagaalkaas madaxweyneba amase sagaal ra-iisul wasaare oo kusoo dhismaan afar dhibic shan wax loo yaqaano taas oo aanan maaragtay loo arkin xaq ahayd laakiinse maaragtay loo arkay badbaado oo dhibaatooyinkii ka badbaadinaysa ummadda soomaaliyeed hadda waxaa maaragtay la ongamay madaxweyne loo doortay nin ay maaragtay golo baarlamaan golo sare golo golo dhexe iyo golo sare kuwaas oo saamaysay in ay maaragtay wadankii ay la saanqaadaan oo ay dhalinyaradii iyo shacabkii ummadda soomaaliyeed ay dhegeystaan si ay maaragtay halkaasina waxaa ku biiray dhalinyaro badan oo wax soo baratay oo geesisay in ay doortaan madaxweynaha ay shacabka doonayeen taas oo geesisay inuu maxamed cabdulaahi farmaajo uu noqday madaxweynaha uu soo doortay ra-iisul wasaare dhalinyar maantana maaragtay ama shalayba loo loo codeeyey inuu ra-iisul wasaaraha aqlabiyad kusoo baxo oo kusoo baxay taas oo laga filay inay dhalinyarada iyo ummadda soomaaliyeed ay yeelan doonaan xuquuqo iyo waxqabsada uu ka dhawaajiyey maxamed cabdulaahi madaxweynaha maanta federaalka oo ku dhawaajiyey inuu maaragtay dhalinyarada wax badan u qaban doono inuu shaqooyin badan furi doono inuu dadka maaragtay isku tabarta taran uu taageeri doono inuu ciidamada dhisi doono inuu sidoo kale maaragtay mushaaraadkooda iyo waxqabadkooda ay sugeyn doonaan sidoo kale waxyaabo badan baa looga fadhiyaa madaxweynaha meelo badan baa looga dabaaldegay oo taas oo lagu soo dhaweynayo doorashadiisii iyo xaaladiisii waxaana rajaynaynaa inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed baa anfaca oo noqda sida laga rajaynayo taas oo maaragtay soomaaliya ay ku kusoo laaban doonto saxada adduunka si wanaagsan oo qurux badan oo yadidiilo iyo wanaag badan leh marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan maaragtay u rajaynaynaa meel walba ay joogaan adduunka daafiyihiisa nolol wanaagsan iyo iyo yadidiilo fiican iyo maaragtay nolol maaragtay nolosha hadda ay ku jiraan dhaanta anigoo xasan bader yuusuf oo bargaraamkan ii soo jeediyey waxaan maaragtay dhammaantinba aan idinkaga tegaynaa ama aan igaga tegayaa anigoo xasan badel ah sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanto dambe oo xiiso leh
mahadsaned ambar yuusuf kaasina wuxuu ahaa xasan bedel ama ambar yuusuf loo yaqaano oo ka hadlayay barnaamijka dhallinyarada haddana waxaa lala jooga ismaaciil oo ka hadli doona waxa idaacad macnaheedu yahay kusoo dhowo ismaaciil
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa barnaamijkeenii joogtadaha aynu kaga hadli jirnay amuuro badan oo bulshada khuseeya marka maanta bal waxaan isku dayaynaa inaan ka hadallo raadiyoga ama idaacaddu waxay tahay iyo taariikhdeeda iyo xilliga ay bilaabantay waxaan wada ognahay wartabiyaha ama raadiyogu waxa weeye aalad ama shay muhiima oo kaalin weyn kaga jira bulshada meel kasta ay ku nooshahayba horta haddeen si yaro kooban uga hadlo taarikhda uu bilaabmay wuxuu bilaabmay kun sagaal boqol iyo labaatanadii fikradda ama abuurkeedan waxaa iska lahaa nin asalkiisu talyaaniya loo oran jira marconi ninkaasi wuxuu gaadhay in uu sameeyo qalab uu codka ku tabiyo codkiisii markuu arkay inuu dhinaca kala gudbayana waxaa la bilaabay in lagaga faa'iidaysto oo loo isticmaalo maraakiibta ama doonyaha badweynta maraya ee lagula xidhiidho oo lagula hadlo fikraddiisii ugu horreysan halkaas ayay ka bilaabantay waxaana laysugu fari jiray lala xidhiiri jiray maraakiibta badda dhexdeeda maraysa markii la ogaaday in uu lagaga faa'iideysan karo aaladdaas ama qalabkaas waxyaabo kale ayaa waxa loo adeegsaday in fariimaha laysugu faro dadka waxaa laga yaabaa marka loo baahdo in war la gaadhsiiyo cid meel fog marka dadka meeshaa jooga qalabka haysta la rabo in la gaadhsiiyo waxaa la bilaabay in aaladda loo isticmaalo waxaa kaloo la bilaabay in loo isticmaalo in wixii warbixin ama macluumaad marka ay dadku u baahan yahin bulshadu in iyadana halkaa loo sii mariyo waxaa kale oo iyana la bilaabay in la isticmaalo aaladan cusub xilligii dagaalkii labada ee adduunka markuu bilaabmay in iyadana loo isticmaalo dacaayadaha iyo waxyaabaha lagaga hor imanayo sida waxa la yahada brobagandadoo kale oo loo adeegsado cadowga si loogu wiiqi lahaa oo loogu dadkii shacabka loogu kicin lahaa oo loo fari lahaa wax ay kaga soo horjeestaan oo wadanninimadooda ay ku muujiyaan oo ay meel uga soo wada jeestaan cadowgooda marka waxay noqotay shay muhiima oo la isticmaalo brobagandadana loo isticmaalo marka idaacadda taariikh ahaan runtii taariikh dheer dheer dheer ayay soo martay inagayga soomaalida ama dadka af soomaaliya ku hadla dhulkeeda iyadoo de kullen wax kastaa marka dambe wayna soo gaadhay aynana wayna soo gaadhay horaantii kun sagaal boqol iyo dhammaadkeed waa fartanada horaanti bartamii kontonada marka idaacadna igu horreysay halkaas inagana inooga timi runtii waxyaabo badan iyo faa'iidooyin badan ayay leedahay waa sida leedahay waa mindida oo kale mindida ama waxaa loo adeegsan karaa wanaag iyo khayrka ama waxaa loo adeegsan karaa sharka marka way jirtaa xilli wanaaga in loo adeegsado idaacadda aaladdaas idaacadda ah marka waxay noqotay idaacaddii waxaa markaa iyana ka dhinaca furmay warbaahin kale oo badan oo ay ugu horeyso madbacadda iyaduna waxay noqotay shay muhiima oo loo adeegsado in macluumaadka dadka lagaga dhaadhiciyo oo macluumaadka lagu gudbiyo marka hadhowto adduunku markuu sanadba sanad ka dambeeya ay technolojiyadu sii horumartay idaacaddii waxay gaadhay koono kastoo adduunkaa guri kastoo adduunkaa marka waxaa samaysmay waxaa la yihahdaa idaacado waaweyn oo kombaniyo waaweyn ay samaysteen oo ay u adeegsadaan dowladaha waaweyn oo kale fikirkooda iyo mabaadida iyagu iyo afkaarta ay wataan inay dadka ay ka dhaadhiciyaan marka waxay noqotay idaacaddiiba waxi ay rabaan ayay gashadaan oo ay dadka ka dhaadhiciyaan dadkuna waxaa laga yaabaaba iyagoon waxbaba aan isweydiin inay wixii ay idaacadda ka maqlaan si toosa ay ugu dhaqaaqaan marka taasina waxay keentay dadkii in sidii mashiin oo kaleba marba dhinacii la doonaa loogu sii jeediyo oo fikradihii iyo afkaartii la rabay laga dhaadhiciyo si saxa loo yaro oon howl badanba u baahnayn in loo isticmaalo marka hadda xilligii la oran jiray dagaalka qabow adug lixdanadii kontonadii ilaa sideetanadii adduunku wuxuu kala qaybsanaa laba qaybood qaybta bariga ama shuuciga ahayd iyo qaybta galbeedka marka inagu markay qaybtan qaybta maxaa la yahdaa bariga ahayd ama shuuciga waxay ahayd waxaa laga yaabaa military bay fikirkoodu badnaa si fikrad jujuub oo kale ah oo dadku arkaa inay jujuub tahay ayay kaga dhaadhicin jireen laakiin nimanka kale ee xagga galbeedku iyagu waxay isticmaali jireen sun ay kusoo maldaheen ama ay kusoo duuduubeen malab marka dadku wuxuu u arkaa inay malab tahay iyo wanaag inay tahay laakiin runtii xaqiiqadu waxa weeye waa sun maldahan oo dadka u qarinayaan marka labadood waxay ahaayeen laba isku mid ah isku sina u wada shaqaynaya laakiin midi waxa weeye malab ayay dusha ku leedahay midina waxa weeye waxaweye waxay dadku markaa iyagu u arkaan inay tahay waxaanay qaadan karayn oo ah jujuub laakiin fikrad guud unbay wada wataan waxa weeye fikirkooda iyaga guraacna ay rabaan inay kaa dhaadhiciyaan marka hadda waxaa kusoo kordhay oo kaleba technolojiyada ay gaadhay heer inay qofka daqiiqad daqiiqadba ula socoto oo waxay rabto iyo fikirka ay rabto lagaga dhaadhiciyo maanta waan aragnaa hadday dhib yar meel ka dhacdo elbirqsiyo ayaa waxaa laga yaabaa adduunka koonayaashiisa inay ku gaadho oo dadku markiiba ay isu wada sheegaan marka taasna waxaa laga yaabaabaa inay colaad cusub iyo dagaal cusub meel aan waxba dhib ka jirinba inay u geysato waxaa laga yaabaa qof inuu waxaan war aan jirin oo samaysa inuu maanta iska sameeyo oo hadhowna sidaa yara sahalka ku gudbiyo dadkii markaa u arkayayga inay dhib ku tahay waxaa laga yaabaa inay kasoo horjeestaan oo ay bilaabaan inay iska caabiyaan cadowga kusoo socdee hadda waa shay ka samaysa oo qofkaas laga yaababa inuu sameeyey marka waxaan dadka la haboon inay marka hore hubsadaan u xalaaliyo war kasta iyo wixii kasta ay maqlaanba oo horaa loo yiri hubsiimo halbaa la siistaa marka maanta adduunka waxaanu ilaahay ka baraynaa un inuu dadka caqligoodii beriga hore isticmaali jireen soo noqdaan oo wixii ay maqlaanba anay oran wallahi maanta saasaa lalahaa iyagoon ogeynba wixii aan hubsanba meelu ka yimi yaa ka dambeeyey yaa watay xagguu socda xaggu ka yimi laakiin nasiib daro waa dee waa qalab inaga wada xoog weyn dhammaan dadkii oo dhan qalabkan waxaa ka dambeeya dad iyagu raba say rabaan inay u socodsiiyaan ama u meel mariyaan marka waxaan kula talin lahayn dadka maadaama ay tahay wixii lagula yimaadaba aanaad iskaga dhawaaqin ay tahay inay iska hubiyaan iraa hubsiimo halba la siistaa anana maanta idaacaddayadii iyo barnaamijkayga taxanahana waxaanu rajaynaynaa in aanu halkaa maanta kusoo dhammayno muddo ana waxaa laga yaabaa inaanu idinka maqnaano insha allah sida ugu dhaqsaha badan waxaa laga yaaba inaan barnaamijyo kale oo intaa ka qiimo badan inaanu idiinsoo gudbino oo sidaa iyo maca asalaam wasalaamu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa cambar bedel yuusuf oo idiin soo jeedinayo waraysi aan ka qaaday somaali kiwi association oo ka hadlaya waxqabadkii muddada yareed aan soo gudubnay waxaa horteeda fadhiya ama agteeda warsame warsame saciid ismaaciil cali ibraahim ibraahim cali marka waa waa horumoodkii somaali kiwi amase golihii oo maaragtay hogaaminayay somaali kiwi association marka waxaan rajaynayaa inaan maaragtay halkan idinkuu soo gudbino brogaraamka ku saabsan waxqabadkii wakhtiga yaraa ay soo gudubtay somaali kiwi marka waxaan ku horumarayaa waraysigayga guddoomiyaha communitiga ismaaciil cali nuux marka kusoo dhowo ismaaciil
asalaamu calaykum waraxmatulla oo dhowahay maasanta waa hagaag waxaan kaloo haddana ibraahim iyo aan leeyahay warsame saciid kusoo dhowaada brogaraamka iyagoo kalaa guddoomiye ku-xigeenkii communitiga iyo lacagahyihii communitiga kusoo dhowaada
waa maasante xasan waa maxsanta xasan waa dhowna waa hagaag waa hagaag marka dhegaystayaal waxaan halkaa ka bilaaban doonaa waraysigeeni guddoomiye waxaan ku weydiinaynaa maaragta ama inaan ku weydiiye jeclahay muddo sanad amase wax ka yar baad maaragtay hadeertan howlihii aad ku guda jirteen maxaa maaragtay idiin qabsoomay maxaa mustaqbalka idiin qabsoomi doono maxaad rajaynaysaan dadkii seed baad maaragtay alxamdulilah wax ugu qabanaysaan haddaad tihiin somaali kiwi association bismillahi raxmaan raxiim horta waad mahadsan tahay barnaamijkaagan qiimaha iyo qaayaha leba aad nagu soo dhaweysay runtii alxamdulilah muddadii yare gaabnayd aad muddo sanada ayo haddanu jirnay waxyaabo badan ba alxamdulilah noo qabsoomay sida iskuol aan furnay kuwa yaryar oo aan islahan soomaaliya ku bara iskuol dadka waaweyna waxaan kaloo sameynay waxaa la yidhahda survey ama inaanu su-aalo dadka ogaano baahidooda waxay u baahan yihiin iyo waxay rabaan alxamdulilah hawshaasna waynoo jeexday meel fiicbayna noo martay guusheedana insha allah waan rajaynaa si dhaqso ahna waxaan filaynaa insha allah inay si fiican noogu midho dhaliso wixii aan hamigeygiiyo ama rajadii aan qabnayla alxamdulilah halkay taagnadii iyo meel kasii weyn baanu rajaynaynaa
waa hagaag waa hagaag waxaan maaragtay sidoo kale aan ku weydiin lahay arrimaha ku saabsan waxbarashada waa dadka waaweyn iyo ciyaarka yaryar marka ciyaarka yar da-dooda ma intee maaragtay ma shan sano jir ilaa iyo todoba jir miya ma labaiyo toban jir ilaa iyo mise da go-aan ma jirto waxa weyaan ciyaalka dhalinyarada yaryar ee maaragtay waxbarashada bilowga ah horta tacliintu wejiyo badan bay leedahay tacliintu dee ma kala lahaa cumri laakiin iskuulka annagu aanu samaynay runtii wuxuu ahaa muddo adugu hal term termkii afraad sanadkii hore dhammaaday waxay ahaayeen runtii inta noo timay iskuulka hoose wax dhigta un laakiin annagu waxaanu jecel lahay inaan dhammaan wixii iskuulka arday iskuul tagta oo dhan inaanu wax barno yar iyo weyn ha kullo iyo dadka waaweyn xitaa wixii soomaali waa shay muhiima inay bartaan haddii ay afkooda marka hore yaqaanaan oo afkooda ka dhisan yihiin dee afafkii kale baran lahay qoridiisii akhriskiisa kuma adkaanayo laakiin waxaa laga yaaba qofku haddaanu kelmadii afkiisa aanuba ku aqoon hadhowto dee muxuu ku tartiibaya garan maayo waxaa laga yaabaa hadduu yaqaano oo guriga ula soo noqdo hooyadii aabihii walaalihii inta kale waxaa laga yaaba is wada caawanaan oo halkaas ay horumar ka wada gaadhaan waayo aqoontu dee salkeedu waxa weeye afkaaga hooyo haddaad isaga ka bilowdaad garatid waxa kalena hadhow ku baran karays iskuulladana insha allah waan rajaynaa inay dee adugu markaan inta kalena aanu ku darno
dadka maarata waxbarashada nooc walba ay rabaan ba aad maaragtay aada u furisay sida maaragtay waxbarashada aqoonta kombyuutarka dadka qaar baa waxaa rabaan maaragtay inay bartaan sida maaragtay wax loogu qoro amase websiteyada iyo maaragtay mustaqbalka waxaa la rajeynaya inay dadka ay wada noqodo hay-adaha dowladda new zealand ay wada noqdaan in online wax lagu maaragtay aballagareeyo ama online wax maaragta lagu xariisto marka combyuutarka waxaad u maraysaa inuu macduunka yahay wadankan marka iyagana sideed maaragta waxaad u bari doontaan dhalinyaradaas iyo iyo dadka u baahan mustaqbalka inay wax ku qoraan ama wax ka akristaan kombyuutarada
taas waa runtii qorshaha way noogu jirtaa waana jecellahay inaanu iyadana dee dadka aanu u bilowno galaasyo oo aanu barno insha allah waan rajaynaynaa taana mustaqbalka hadduu ilaha yirahdo haye ibraahim cali baan xaggiisa usoo leexanaya asagoo ka mid ahaa macalimiintii iskoolada muddada yareed hadda lasoo gudbay iyo marka waxaan ibraahim ku weydiinayaa adiga waxaad maaragtay nooga warantaa waxbarashada xaaladeeda intay maaragtay dadka aad wax u qoraysa ama wax baraysay ay marayso
bismillahi raxmaan iraxiim wallahi de marka hore hadda bilowgii oo kale tirada dadkii imaanaya way yaraayeen hadda tirada way soo yara roonaayeen taana waxay ku tusaysaa yani dadku siday warku isku gaarsiiyeen iyo sida looga warhayo inuu galaaskan ama iskuulkan uu yani jiro islamarkaana hadda markaa fiirsatid dadku markii hore oo kale tusaale ahaan markaan isbaranaynay oo isku cusbayn kalsooni ma jirin uu ardaygu su-aal macalinka ku weydiiyo ama uu maaragtay isdhexgal ah hadda laakiin su-aalaha waa isweydaarsanaa galaasya yani dadkii waxaa arkaysaa kaa daba akhrinaya kula akhrinaya xiisana mararka qaar u qabo oo dhahayo xitaa saacadaha naloo kordhiyo maalmaha naloo kordhiyo waxaan kaasaba baa maalmahanaan dareemaynay marka xaqiiqdii de waa bilow fiican dhanka soomaalidu inay wadankan wax ku barato weliba luqada wadankanna ay bartaan dadka waaweyn dadka yararna siduu ismaaciil sheegeen waxbarashadooda xagga luuqadooda iyagu dee laga caawin mayo ingiliishka waxba qasab way baranayaan laakiin afka hooyo insaan la baro iyo xisaabaadka waa hagaag waalidiinta sidoo kale iyagana sooma u baahnaa iyagana qoraalka ingiriiska amase ku hadalka ingiriiska in la baro si ay isla saan qaadaan caruurtooda iyo waxbarashadooda
dadka inta badan galaaska aan ka hadlayay oo hadalkii u dhacayay waa dadka waaweyn oo waalidiinta ah oo maaragtay sababta ciladaha soo baxday oo aanu ogaanay waxay ahayd ilmihii markuu luuqad kale oo ajanabi wax ku soo barto waalidkiina oo afkii soomaaliga ku hadlayo halkaa yacni waalidku ma caawin karo ilmaha marka in waalidkii laftooda luuqadii ay bartaan ingiliishka si ay ubadkooda u caawiyaan
ay isku fahmaan caruurta iyo waalidiinta saxiix taas waxay ahayd waxyaabihii ee ka duushay somalia q association markii aad haddaad xasuusataan dadweynow in maaragtay kow aan waarisananay somalia q madaxdeeda waxay noo sheegeen in ay fahamka muhiimka ay tahay caruurta iyo waalidiinta inay isfahanto taasna waxaad u maraysaa saanqaadkii somalia q association inay kudhaqaaqista ay ku dhaqaaqday ay ka yara dhabaysay oonan ka rajeynayna in mustaqbalkan saas iyo si la eg ay usii wadaan si ay u qana qaato isfahanka caruurta iyo waalidiintooda marka haddana warsamo siciid baan usoo gudbayaa warsamo siciid waxa weeyaan waxaan wax ka weydiinaynaa asaga howsha maamulka iyo sidii ay wax u marayaan iyo hay-adaha iyo waxay ka rajeynayaan iyo wax saasoo kale iyo horukaca la sameeyey intii isku xirka ahayd ee loo baahnaa ay soomaali kiwi iyo isla shaqaynta ay ka dhexaysay siday iskula shaqeeyaan iyo habka la rajeynaya mustaqbalka inay ku wada shaqeeyaan
asalaamu calaykum horta runtii waxa weeyaan waxaan communitigan asaasnaaba waa iska hal sano sanadkaana waxa weeyaan wax badan aan rajaynaynay waxna waa nooga bilaabmeen waan jecel lahay insha allah sanadkan socdaan inaan meeshii aan sanadkii hore noo gaartay aan kaga sii wadno laakiinse wax walba bilowga hore waa iska adag yihiin hay-ado badan iyo meelo badan dowlad iyo n g o waa u tagnay wadahadal badan baan la yeelanay waxyaabo badan baa halkaan ka fahanay oo berigan waxaan bilaabaynay aan war u hayn ood aan fahanay iyo networking badan baan samaynay haddeerto waxa weeyaan heer waxaan gaarnay insha allah aan il nooga furantay oo waddooyinkii aan wax marin lahayn aan aan yeelano marka haddeerta waxaan rajaynaynaa insha allah sanadkan soo socda inaan brograamo badan aan islahayn sanadkii hore sameeya mise sanadkii hore aynu soo yaro bilownay inaan meeshii hore meel ka fiican aan sii gaarsiino maadaama sanadka experienceka iyo wixii aan ka kororsanay aan kusii kordhinayno mustaqbalka waqtiyada soo socda waa hagaag waxa weeyaan waa arrin muhiim ah oon maaragtay uu noo ifiyey warsame saciid maaragtay howlaha maaragtay iyo howlaha furfuraan iyo waxyaabaha qabadkii waxaana muhiim ah maaragtay isqabadsiinta isqabadsiinayaan maaragtay hay-adaha kulankooda iyo wax soo dhameyntooda iyo ummadda soomaaliyeed waxqabadkii loo qaban lahay marka warsame maxaad kaloo ku dararayda arrimahaas
waxa weeyaan naasaan markii horeba u sheegay waxa weeyaan wax walba bilowga hore waa iska adag yihiin hay-adahan iyo dowladahan kambanyadan aan la macaamilana waxay u baahan tahay inaan kalsooni inay yeeshaan iyo aaminaadayna aaminayaan iyo macaamil inaynu dhex maro haba yaraate waxay doontaba ha noqotee in yarna aan ku bilownay kadib macaamilkaas markuu jiro iyo isfahan kadib bay tartiib tartiib bay wax walba u bilaabmayaan markaasaad wax hore loosii dhaqaajin karaa haddeerto tallaabadii ugu horreysay insha allah waan sameynay waxaan rajaynaynaa sanadkan inaan tallaabo tii sanadka hore mid ka weyn inaan
ku dhaqaajino waa hagaag waa hagaag warsame waxaa maaragtay rajaynayaa midda kale ismaaciil guddoomiyaha waxaan weydiinayaa waxbarasho keliya maaragtay communitiga looma haasaasin waxyaabo badan baa ummadda soomaaliyeed inaga filaysay si aad had mustaqbalka aad u sheegteenna aad maaragtay wanaasigan ugu horeeyay aad sheegteenna waxyaabo badan baad qaban doontaan baad sheegteen marka xaggii immigrationkii howsingkii iyo booliska arrimihiisii iyaga ma wax ma ka qabateen mise mustaqbalka aad rajaynaysaan inay irdaasna garaacdaan ood mustaqbalka wax ka qabataan iyadana wallahi iyaga runtii xidhiid baan la sameynay laakiin wax rasmi oon wada galnay ilaa hadda ma jirto laakiin waa rajadu ma xumaa waana rajaynaynaa inaan dee adigu waxaynu isweydaarsanno oon wax wada qabsanno insha allah hadduu ilah irahda waa hagaag ibraahim waxaan maaragtay ku weydiin lahay waxbarashada kasakow dadka waxyaabo badan bay iyagana sidoo kale ay rajeynayasaan haddaba ismaaciil u weydiiyey maxaa arrimaha kale immigrationka caafimaadka hawsinka boolisinka arrimahaasoo dhan maxaa iyagana hadeertan waana sidoo kale adiga ahaan aad ka rajeynaysaan maaragta amase aad hadda wax u qabateen ummadda soomaaliyeed
siduu ismaaciil sheegay horta waxyaaba badan waa iska bilbilow iyo warsamaba uu horey uga dhawaajiyey laakiin ilaa hadda xiriiro fiican baanu la yeelnay howsinka oo kale dee anagu waxba kama qaban karno iyaga ah dee incorporation gaar ah maadaamau howsin incorporationka oo kale hadda soomaalidu markay noo imaanayso waxyaabahayna weydiinayaan waxaa weye dee sidaan u caawin lahayn qof dee guri raadis ah ama qof gurigii laga saarayo ama qof saas ah marka waxaan ku caawino community ahaan ama majaaliyad ahaan waa un waraaqahan waxa la yidhaahdo
xafishada loo tagarabto maaragta luqada laga caawiyo inaan taa un ka caawino ama u turjunno ama saboorti letters ka siino waxaynkaasa dhanka booliiska markaad tilmaantayna dee haddaan xiriirkii bilownay oo wada shaqayn aanu la yeelan doonaa dhalinyaro xabsiyada ku jira oo waxaa jira iyagana laftigooda aanu hadda ka hor bilownay inaan sidaan u caawin lahayn aan qorshayno marka tirooyin ilaa hadda aan helnay way jiraan oo naloo sheegay dhalinyarada inaan ka caawino xabsiyada ku jira xagga dowladdana dee kule hadda xiriirku wuu fiican yahay haddaana maaragtay si fiican isku barbaranaynaa siduu ismaaciil ee warsamo sheegayna kalsoonidii in la dhiso lagu wada shaqayn lahaa baa muhiima waagaag isboortsiga ka waran warsame isboortsiga aalamihiisi iyada amase saddexdiina midkii uun wax ka haya isboortsiga sidii loo saan qaadi lahay oo dadka maaragta xaggoodii wax laga sheegi lahay isboortsiga xaggeedii ka warama iyadana
waxa weeyaan sportsku waa arinan in badan baan niyadda ku haynay laakiinse aynan weli u guda dhicin mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inaan koox soomaaliyeed dhallinyaro ah inaan samaysano oo communityada kale lagala qayb gala tartamada ka dhaca waddanka oakland iyo new zealand inteeda kaleba
waad mahadsan tahay hade sboortska iyadana waa hadmasaa guddoomiye in maaragtay iyadana xoogaa kaabis ay ka muuqato meeshaas wax soomaali kubii ku magacaabeen amase ku tilmaaman oo garoomada ka ciyaaraya weli lama hayo marka mustaqbalka ma waxaa is leedahay maaragtay taas waxa weya gudda dhishan isaga dhigi doonaa
wallahi sportka waanu jecelnahay runtii inaanu dee kuley dadka la wadaagno oo kala qayb galno oonu xusamayno laakiin nasiib daro ilaa hadda waxba nooma najixin waxna waanu dee samayn laakiin waan rajeynanaa ciyaaraha soo dhowo iyo maaragtay ururo maaragtay amase festivaalo sportska loogu talagalay oo soomaaliya ay ka qaadan jirtay maaragtay talaabo muuqata oo ay lamber one lamber two wax ka soo noqon jireen marka wixii waa soo dhaweeyey city councilka arrimo oo sportska xaggiisa ah iyo arrimahaas ka waran maaragta mustaqbalka ma ma ma soo dhow ma ma ma laga yaabaa inay soomaali kiwi amase soomaali ka qayb gasho magaca soomaali kiwi association ay uga qayb gasho la helo waxaa horta niyo carabtu waxay yarahan likulli maqaamin maqaal micnaheeduna waxa weeye fadhi kasta hadalkiisu leeyahay marka insha allah waxaan maleeyaa bisha afraad baan malaya dhammaadkeeda inay sameeyaan waxaad sheegaysid laakiin marka ay timaado hawshu ama ay soo dhowaato kolen iyagu way la xidhiidhaa matalan lasoo xiriira communitiyada kabacdi markaas baa waxaanu filayna inaan maaragtay inaad qabaqaabaheeda gashaa oo adigu dee kama hordegaysid marka ay hawshu bilaabato dee insha allah waan rajaynaynaa len waayo markii sanadka hore iska waxaan ahayn cusayb waan cusbayn xilli anaga cidna namayn anaguna dadka maan aqoon cidna la soo xidhiidhay ma jirin laakiin iminkao kale markay ogaadaan magacaagu inuu jiro dee liiska magacyada way wada haystaan si toosay kula soo xidhiidhayaan markay kula soo xidhiidhaanna marka waxaa weye insha allah qabanqaabadeeda inaan galno oon diyaarsano ciddiina bateli lahayd marka insha allah saasaana ku rajo weyna waa hagaag su-aashii ugu dambeysay hadda soomaali cubi association iyo shacabka ogland ku dhaqan maaragtay aad magacooda maaragta ku shaqaynaysaan hadda isku soo dhowaan intee la eg bay isku jiraan soomaaliya keba iyo shacabkaas oglan ku dhaqan
wallaahi alxamdulilah anagu waxaan u malaynayaa si fiican baan dadka iyo anagu wada xidhiidhnaa ay noogu kalsoon yihiin aan isugu xidhannahay tiraba waxaanu u samaynay ilaa labo saddex kulanoo waaweyn waad ogeedkii bishii dhoweyd hadda koowaad dhowr iyo labaatankeedii ahaa ee dadkao dhan isugu yimaadeen alxamdulilah tira aad badan baa kasoo qayb gashay waxa weeye anagu dadoo dhan wayna wada siman yihiin wayna wada furanahay dadoo dhan waxaan malaynayaa dad badan maanu aragno oo kule weligay allahay intaan magaalo joognay cid saas noogu yeedha maanu arag waayo anagu maadaama soomaali tahay soomaalina magaalada ku joog soomaalina meel ku wada joogno dee way dadkusi wada baahayiin gacmada jir wayn wax ku gooyaan waxa weeye inaan dee isku wada mid noqono isku meel kasoo wada jeedsano isku mabda iyo hadaf baynu leenahay meel baynu sii wada jeednaa gaadhi keliya wada saaranahay dhinac buu sii jeedaa marka inagoo isku duuban un bayn kaga gudbi karnaa halkaana marxaladeen taagana lakiin alxamdulilah si fiican ba adigu adigu xiriirka dadkiiya naga dhexeeya alxamdulilah maxamu aad buu wanaagsan yahay wayna noo hami weeyihiin dadku annana waanu ixtiraam iyo abaal iyo lib yani baanu haynaa iyagana iyo qadirin iyo mudnaanta ayna siiyaan ta waxa weeye waa laba wado iska hor imanaya anana ixtiraam baanu hay iyaguna ixtiraam bay noo hayaan wada shaqayn baanu haynaa iyaguna alxamdulilah way nala shaqeyn ilaa hadda wax dhib oonan dhex maray ama ay naga cabanayaan ama anagu ka cabanna ma jirta alxamdulilah waagaag haye warsame aan ugu dambayn maxaad maaragtay dhihi lahayd ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan ogland wada shaqayntiin xaggeeda iyo isku soo dhowaanshihiin xaggeeda maxaa ku oran lahayd shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya idaacadda
waxaan ummadda soomaaliyeed ookland ku dhaqan aan ku dhihi lahaa waad ku mahadsantihiin sidii sanadkii lasoo dhaafay aad noola shaqayseen waxaana rajaynaynaa sanadka soo socda inaad sidaa iyo si ka wacan aad noola howgashaan waa hagaag ibraahim cali waa kaasaa guddoomiyaha waxbuu sheegay lacagahii waxbuu sheegay marka adiga ahaan ibraahim guddoomiye ku-xigeenkii ah maxaad ummadda soomaaliyeed ugu dambeyn ka codsan lahayd
wallahi dee wax gaaroon ka codsanaya ma jiro aan ka ahayn inta fariinta hadda saaxiibada gudbiyeen oo ah wada shaqayn iyo hal gaari in la wada saaran yahay in hal maslax naga wada dhexayso inay ummaddu anagu noo sameyn yihiin dadkana aanan kala xigsanaynin marka codsiga warsamoon baan xoojinayaa ah yani wada shaqayn fiican baan yeelanay muddadii halka sano mid kasii fiicana insha allah waa wada yeelan doonaa annaga iyo muxuha shacabka soomaalida ee ku nool magaalada oo kalen waa mahadsantiin waad mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasheena meel walba adduunka naga dhegeysanayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhegeysiga aad naga dhegeysanaysaan waxaa maanta meeshaan martiqaad aan ugu samaynay amase maaragtay doodawadaag ugu samaynay sanad iyadoo kasoo wareegatay soomaaliya kiwi guddigeeda kuwaas oo maaragtay ka dhawaajiyey waxyaabihi ay soo qabteen iyo waxyaabaha mustaqbal ay qaban doonaan marka waxaa marti igu ahaa meeshaan ismaaciil guddoomiyaha ismaaciil cali nuux ibraahim cali iyo warsame saciid raadiyaha waxaad naga dhegeysanaysaan hal eber dhibic hal eber sideed dhibic lix hal eber lix dhibic sideed marka waad ku mahadsantihiin dhegeysiga aad naga dhegeysanaysaan sidoo kale warsame waa saciid waa mahadsan yahay dhammaan idinkana dhegeysigiina maaragta aadna dhegeysateen iyo waxqabadkii sanadkan aad la qabateen soomaali kibi idinkoo dardaringelin doona mustaqbalka waxaad idinka rajeynayaan waxay tahay wax wada qabsho qabasasho wanaagsan dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan soomaali soomaali ogland ku dhaqan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ayaad u mahadsantihiin ka qaybgalka iyo dhegeysiga aad naga dhegeysanaysaan barnaamijyadayada barnaamijkana waxaad naga maqli doontaan idaacaddan planet f m sabtida ugu horeysa bil kasta afartii konton daqiiqo waxaad kalood naga dhegeysan kartaan barta internetka ee idaacadda planet f m oo ah planet audio org n z forward slash resal radio somalia waa aad baad u mahadsantihiin dhegeysi wacan